بسم الله الرحمن الرحيم ويجب وxawاaجiبa أن يحرمa بالقضاء شhaygii qalha ahaa inuu xidho مiن حayثu أحرمa بالأdاء أdاha meeshii uu kasoo xidhay qofkani doorkan uu ka fasahaaday xajku kolkii hore hadduu meel kasoo xidhay bartii unbuu kasoo xidhanaya meel kastaba ha ahaato fain kaana hadii uu yahay axrama bihi xajkaa xore hadduu xaj ka xidh uu maanta qallaynayo min duni lmiiqaat miiqaatka inta ka sokaysa hadduu ka xidhay axrama bilqadaai min almiiqaat miiqaatka meel ka sokaysuu kolkii hore ka xidhay min duni lmiiqaat duuna almiiqaat imika kama xidhanaya markan uu qallaynaye waxa uu ka xidhanayaa miiqaatka laftiisa markaa waa suurad uu kasoo reebay halka hore meeshuu kii hore ka xidhee ka buray ha ka xidha bu laakin kolka ay tahay inuu duna almiiqaat waktigii hore ka xidhay imika duna almiiqaati uu ka xidhan wayundabu waxaa la suneeyey an yufaariqa inuu ka tago almawduucata islaantiisii fi lmakaani meeshii inuu kaga tago aanu kula kulmin aladi kalkaasoo wadiahaa fiihi uu berigii hore kula kulmay inqataa hadii uu xajkan qaleeyey wahiya macahu iyana ay la socoto berigii hore islaantan uu ku dhagaroobay halkii uu deblaysku kaga faa'idaystay haddii ay maantana marayaan halkaa ha ka durka haddaba oo dee waxaa jira sultaanu ibliis ayaa jira iyo tasyiinkiisii xumaanta dadka u qurxinaya marka halkan inuu waa waayo waayo ku idhaado dabeetana uu kaga faa'iidaysto ayaa la diidaya markaa ha ka tago oo halkii kal hore wadigan iyo waxaan ay ka dhaceen xaj ka fasaadis haddii ay la qalaynayso iyana halkii ay marayso ha iskaga tago intaasoo dham waxay soo ahayd markuu qabla taxallul alawal uu jimaace ay ahayd jimaaciisana markuu ahaa qabla taxallul alawal taxallulkii labaad bacda taxallul alawal hadday tahayna waa ka fain jaamaca haddii uu jimaacan sameeyey bacda taxallul alawal markii xalaalowgii hore uu galay lam yafsud wa calayhi shaa xajkii kama fasahaadaya uu jiraa laakiin neef ariya ayuunbay tahay un in ay bixiso inuu bixiyo oo fidya alfidya wain jaamaca naasiyan falaa shay-a caleyh haddii marka horeba islaantan uu ku dhacay isaga oo dee nisyaan ay ka ahayd oon ogeyn inuu muxrim yahay de waxba laguma leh wafica can ummati alkhata wanisyaanu wamastukrihi caleyh wayaxrumu calayhi waxaa ka xaraama an yatazawaja inuu guursado waa qofkii xajka xidhnaayo ogow aw yuzawija ama uu wax guuriyo labadaba waa xaraam oo shuruudaha kamida shuruudaha weliga loo xidhayo baab nikaax amaba zawjka waa inaanu muxrim ahayn midkoodnaba oo waa la diiday qofku marka uu muxrim yahay inuu wax guuriyo iyo inuu wax guursado labadaba yatazawaja aw yuzawija inuu isagu guursado ama cid uu guuriyo markaa markuu guursanayana zawj buu yahay markuu cid u guurinayana weli buu yahay ama wakiil fain facala falcaqdu bailun hadduu sameeyo caqdiga waa buraya oo waxba kama jiraan waa xaaraanan guntamayn wayukrahu lahu waxaa loo karaahiyeystay an yakduba mraa inuu ruux dumara dee doono oo uu markaa raadsado guur ahaan taasina waa karaahiyo taa hore guntintii caqdiga ahayd tanina waa khidbadii hore haasaawatagii iyo baadidoonkeedi wa an yashhada calaa nikaax nikaax inuu markhaati ka noqdaana waa karaahiyo watajuuzu lahu rajcatu wahuwa muxrim walkhaamisu kii shanaad ee waxyaabaha muxrimka loo diiday kamid ahaa walkhaamisu yaxrumu waxaa ka xaraama an yasbaada inuu ugaadhsado kula saydin bariyin maakuul ugaadh kastaoo beriga joogto hilibkeeda la cuno ugaadhan beriga hilibkeeda la cunayo in uu ugaadhsado wax loo diiday wey sidaa dee suuratulmaa-idaba ilahay uu kaga waramayo waa shay aanu banaanayn oo laga nahiyey waa inay qofkan muxrimnimadiisan ka faa'iidaystaan xata alxayawaanaat hataa waa inay xayawaanku ka faa'idaystaan oo dee salaamkaas laga xujaajta laga helaa wamaa tawallada wixii ka dhashay waa inaanu ba- ugaadhsanin xayawaan beriya aw amase maashay waa inaanu ugaadhsan tawallada min maakuulin wakayri maakuul oo loodii iyo dee matal xayawaankii kale aan hilibkiisa la cunaynin wixii ay iska dhaleen haddii uu markaa yahayna waa lamid ama dameerkii insiga la joogay iyo dameer dibadeedkii ka iska dhaleen oo kale waaya wuu dilay haddaba ama wuu ugaadhsaday maxaa dhacaya fa in maata fii yadihi hadduu gacantiisa ku dhinto aw atlafahu amaba uu dilaba aw atlafa juz-an ama xubin kamida buu gooyey logtii dhegtii meel buu jaray lazimahu ljaza waxaa ku waajibaya aljazaau wajazaau mithlu maa qatala min annacam fain kaana lahu mithlun neefkan ugaadha ahee uu dilay haddii uu leeyahay wax leegoo min annicam nicmooleyda shay leege haddii uu jiro wajaba mithluhu min annacam saarna waa nacam yaroosabaytooree nicmooleyda kolba kaa ay isleegyihiin ayuunbaa markaas la bixin doonaa oo dee gorayadii waa geeli baalkii kale boqorol waxshigii waa lo-baa la bixin doonaa hadduu dameer dibadeed dilo deeradii iyo sakaaradii iyo kuweelahaas waa arigii uun saasaa loo wadaya yukhayaru waxaa la door gelinayaa qofkan ugaa dhalaayay baynahu wa bayna طacaamin biqiimati neefkaa inuu gowraco lamida ugaadha u dilay amaba inuu dee raashin bixiyo neefka qiimihiisa dhan iyo ta saddexaad oo ah wa bayna sawmin inuu soomo likulli muddin yawm dhegley walba waxaan leeyahay iskiilo walba inuu maalin ka soomo sidii kii hore kafaaradii bay u dhowdahay kafaarat ljimaaci wain lam yakun lahu mithlun xayawaankaniba male wax la eegoo dee nicmoleyda kamid a wajabat alqiima wajabat alqiima dee qiimihiisi un hala qadaro oo qiimihiisa maxaa laga soo qaadi dabeetana qiimihiisa ha ku bixiyo fashion ilaa fi lxamaam ila alxamaam xamaamkii mooyaane oo xamaamku dee waa kan meelaha ka guuguuidhaadee fuula nooca qoolaydaa iyo wamaa shaygii cabba biyaha sidaa u nuugo oo hadara dabeedna geeraara fashaatun baa kaa ka waajibay shimbiraha waxaa iska macruufa qaarkood qoolayda iyo shimbiraha la noocaay intay si marka biyaha loo dhigo intay sidaa u yaro qulquliyaan inay dabeetana heesaan oo ay cod yar dee sameeyaan cabba wahadar shariba min gayri mat wahadara ay sawata waa magacyaal badan bay dee leeyihin xamaamkii iyo qooleydii iyo gelengishii iyo giirayskii iyo waxa waa shimbiraha inagu magacaynu idhaan isbao kaa magacyaasha utirinaye intay saa u yar nuugaan biyaha ayay dabeedna afka kor uga qaadaan say haddana ku celiyaan kuwaa waxaa ka waajibaysa iyaga fashaato neefariyaa ka waajibaya haba yaraadeene oo asxaabtii baa ka xukumo dee iyaga waxaa loo hayaa afar uma in shaaa hadduu doono yukhriju bilqiimati acaama qiimihii neefkan waxa uu ku bixinayaa raashin aw amase yasuumu likulli muddin yawma haddii aanu raashinkaa diyaar u ahayn inuu bixiyana dee nuskiilihii walba maalin ha ka soomo ugaadhsigaasi waa xaraam qofku haddii uu xaj xidhan yahay oo uu muxrim yahay wayaxrumu dalika kulluhu cala arajuli walmara waxaa lasoo sheegay oo dhan shantaa shay ee layidhi qofkii xajka xidhnaa waa ka xaraam way ka siman yihiin ninkii iyo afadiiba xajka xidhnaa cala alrajuli walmara ilaa ficla tajarud iska qaawintii la sameynaya can ilmakhiid dharkii tolnaaye la iska daynayay mooyaane tajarudku waa iska daynti haddaba dharkaa xidhashadiise la iska daynayay dee kalami kama sinna oo adigii soo marayay in ruuxa dumarkii dharkeedii tolaa iska haysanayso ninkuna uu iska bixinayo iyo wa kashfi ra-s madaxa faydidiisa oo dee ninkiina shardi u ahaa oo kaasina waxa uu ku yihi dee waa ninka un isagaaba sii caddeeyo fayaktasu wujubuhu birajul ninkunbuu ku gaar yahay waxyaabaha waajibnimadooda inuu qofku dharkan tolan iska daayo iyo inuu madaxa qaawiyo labada arrimoodba waxay ku gooni yihiin ninka laakiin ruuxa dumarka ahi dharkii tallaana way iska xidhanaysaa markay xajka xidhanta dee sidoo kale madaxeediina waa asturay laakin yalzamu lmar'ata kashfu wajhihaa wejigeeda inay banaysaa ku waajiba oo niqaabki iyo qufaazeynka ma xidhanayso de waa kii xadiidku tilmaamaya kuwii gacmaa lagu xidhaye iyo iyo kii wejiga fain araadat haddii ay doonto assatra can innaas inay dadka iska qariso sadalat calayhi wejigii waxay kusoo daynaysaa shay-an shay bay sidaa mara ayay dusha saa uga soo daynaysaa masar iyo wixii lamid ah bishardi allah yamasa wajhahaa wejigeeda waa inaanu taaban oo caaisha waxay leedahay radia allahu canha markaanu dee xajka xidhnayn haddaanu dumarkii nahay ayna soo maraa ragga ajaanibti waxaanu wejigaanu sidaa ugu soo laalaadin jirnay marada markayna dhaafaana dee waanu ka laabi jirnay fain masahu min gayri ikhtiyaariha iyadoon dooranin haddii maradii ay wejiga kaga dhacdo lam yadurra ma dhibayo walilmuxrim haddaba qofkii xajka xidhnaa wuxuu iska leeyahy oo xaq u leeyahy xaku ra'sihi wa jasadi inuu madaxiisii dee iska xoqdo hadduu dee cuncunayo iyo jirhkiisi biadfaarihi cidiyaha dee inuu iskaga xoqdo bixaysu laa yaqtacu shacra isagoo aan tingoynayn ama timaha rifayn wuu iska xoqan karaa walahu qatlu lqaml baashaa injirta la ydhaana dee inuu iska dilo wey ila waa hawaamkaa cunaye dee kuba dhalato laakin yukrahu waxa la karaahiyey bu uhi an yufalliya almuxrimu ra'sah inuu madaxiisa qofku aada u feedho oo dee qurxiyo intuu shamboogii ku maydho dabeetana uu saliidii aada u mariyo oo si naciima uu kaga dhigo dabeedna uu aada u feedho marka dee kolka uu ka hadlayo kuwa luqadu ay ka hadlayaan faluwa aa'iru jasada marka la ydhaah shimbirkiibaa ayaa tafliyadaa sameeyey minqaarkiisibu sidaa isugu xoqay adiga arkeed digaagadu ay sidaa isugu xoqday qirinqiirka iyo waxaa iska guraysa markaa kolka la yidhaha faluwa arajulu ra'sa dee ninkiina si quman buu u feedho u shalaysto isu hagaajiye wey markaa qadiyadda waxaa loo diidayaa dee taraf baa ka muuqanaya ninka ilaan ashcasa akbara inuu maalmaha noqdaaba ahayd oo si ducadiisii dee loo aqbalo uu isu raaciyo imtixaankii dee jasadka u dhamaystiro markaas shanlaysigaa faraha badan iyo subkidaa iyo ayuu markaa tafliyadani noqonaysa waa karaahiya buni fain fatala minhaa hadii uu ka soo siiba bu muxuu yihi fain qatalahaa cafwa fain qatala minhaa qamlatan hadii uu mid injirtii kamida dilo nudiba an yatasadaqa bal inu wuxuun iska sadaqaysto wey walow biqumlatin biluqmatin cantuugana ha ahaa inuu wuxuu ilaa qofkii muxrimka ahaa waa loo diiday inuu wax dile hadii uu dee tan dilay mal inuu wuxuu sadaqeeyo marka wa xaqiiqatu lfidyati laysat lilqumal bal litaraf litarafu raaxaysigan u raaxaysaybay fidyada usocotaa buu kuleeyahay injir dilidda ma aha faslun fi ma yustaxabu lidakili maka qofkii maka gelaya dee muxrimka ah xajka xidhay waxyaabaha sunaha u ah ayuu fasalkani u guntan yahi idaa araada markuu doono qofkii dukuula makata maka inuu galo iktasala waa maydhanayaa jidhkii meelaha xamaamyadaa ka maydho khaarija makata buu ku ayuu ku maydhanayaa maka dabadeeda biniyati dukuuli maka maka gelideedii ayuu niyoonayaa marka uu maydhigaa maydhanayo wayadkhulu binnahaar nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii uu ahaa maalinimuu gelaya maalin buu galay min baab lmaclaa min saniyati kada meeshaa baabulmucallo la yidhaahdo ayuu kasoo gelayaa waa dhinacan jidda marka laga gelayo saniyata kada buu kasoo gelaya maashiyan isaga oo lugeynaya xaafiyan kabalana oo aan kaba gashanayn faklac naclayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa ayaa la yidhi nebi muuse markaa bal isagoo baabkaas oo kala gelaya waa inuu kabaa iska saaraa buu leeyahy laakiin qayd buu raaciyo in lam yakaf najaasa nijaas haddii aanu ka cabso oo taa hore dee tawaabuc bay ka ahay laakiin haddii nijaas iyo dee quraarada iyo waxanuumanayo waa dee markaas ka gashanayaa kabihii waana dee adagtayba siduu qofku imika u kabalaado dee saxraana weeye aada u kulul dee dhulkiina waa maaha sidii berigii hore walaa yuudi axadan qofna ma dhibayo bimuzaaxamatin cidhiidhi kuma dhibayo oo dadkaa ilaahay ee camalka u yimid qofkii inuu ixtiraamo oo dee xurmada muslimkaabaa ka weyn sunayaalu xaqiijiye muzaaxamada iyo cidhiidhiga faraha badan inuu iska ilaaliyo wey walyamdi ha taga qofkii markuu maka galo naxwa almasjid alxaraam masjid alxaraamka ha tago dee waa meel wuxuu ka hadlayaa fuqahadu wakti hore oo boqolaal sanadood ay ka dambeeyeen dadkuna iska yala carriguna u xora oo dee qofku siduu usii socdo halku doono iskaga hagaagi karayay laakiin iminka dee qolo walba marka garoonka laga soo qaado jaaliyadaha caalamka mid walba meel bay u sameeyeen meeshaasaa lagu haynaya saacado amaba habeen dhan lagu haynaya oo dabeetana dee documentskiiya laga buuxinaya waraaqihii basboradoodiina laga haynaya wixii ay ku mari lahaayeen magaaladana iyo sukuugtii yaray ama kaadhar yaryar loo qaybinaya marka xaramkii oo la tukanayo o laga adaamaya soo ag maraysaa oonad ku baydi karaynin ilaa halkaa lagu xareeyo lagu soo dhameeyo markaata u ka hadlaya dee waktigaa hore fursadda lahaa wey marka fursadda usaamaxdu mu tegaya xaramka fa idaa waqaca basarhu marka uu araggiisa ku dhaco cala albeyt kacbada halkaa isagoo soo socda rafaca yadayhi xiinaydin gacmihiisuu kor u qaadayaa waktigaa wa huwa yaraahu isaga oo dee arkaya kacbada beytkuu damiirku unoqonayaa min khaariji lmasjid masjidka xaggiisa kore isagoo ka arkaya oo dee kacbadu kor bay u dheertay taqriiban kan labadii masjidkan labadii kor way u la-egtay marka dherarkeeda la eego markaa masjidkana iminkaa la dheereeyay waktigii hore dee wuu gaabnaa sidaa aynu isku dhex sawirnay masjidkuna waa dhismaha wareegsan ee sida goobada u dhisan kacbaduna waa inta yare bartanka ku taala oo sida masjidkan dee afar gees bay usamaysanta masjidkuna waa goobada dhane dee mudawarka ah in alla intaa dhakadiisoo dhamina way banaantay ee wax saqafa ma laha walaana saddex dabaq oo saddexdaba lagu tukado qaybta hoose mid dhexe iyo mid sare marka intuba dee waxay soo qaabilayaan kacbada ah oo inta ku toosan baa banaan laakin goobaabka ka dambeeya o dhan baa dhisan halkaasaa laga soo tukanaya kolka meeshaa shishe markuu soo socdo oo uu arko beytka iyadoo ka dhex baxsan masjidka kolkuu halkaa ka arko oo markii masjidku gaabnaay hore min mawdicin meel marka uu ka arko meeshaasoo yuqaalu lahu la idhaa ra-su radm magacaasaa la odhan jiray waa meel fankor lahayd oo markuu qofku soo dhaadhacayo dee umuuqanaysa oo masjidku ka gaabnaa wey oo halkaa dhinaca markuu iska soo taago qofku kacbada masjidka dhexdiisa ayuu arkayay kolka laakin dee wixii o dhami macaalimtaa berigaa hore uu ka sheekeynayo o dhami way iswada bedeshay oo dee mar walba dhismihiisii baa lasii ballaarinaya radmi iyo wax magacaa la yidhahdaa iminka ma jiro fa hunaaka waktigaa warkaabuu yaqifu istaagaya wayarfacu yadayhi kacmaana kor buu uqaadaya wayaqulu waxaa odhanaya allahuma zid hada lbayta tashriifa ilaahay u kordhi sharaf wa takriima wa tacdiima wa mahaaba maamuus iyo weynaan iyo haybad u kordhi wazid ilaahay waxaad u kordhisaa man sharafahu wacadamah qofka sharfee weyneeya oo miman xajahu wactamara dadka ku xaje ee kusoo cumraysta kamid a tashriifan wa takriiman wa tacdiiman wa biran ilaahay u kordhi samafal allahuma anta asalaamu wa minka asalaam faxayinaa rabbana bisalaam ilaahay adigu salaam baa tahay xaggaagu salaamku ka yimaadaa ilaahay nagu salaan salaamka ah wayadcuu waxa uu ku ducaysanayaa bimaa axabba wixii uu qofkani jeclaado min amri diini waaddunya adduunya iyo aakhirada arrinteeda leh ka diinka isagoo horraysiinaya uma intaa uu ducaystay kadib yadkhulu lmasjid masjidka waa soo gelaya min baabi bani shayba albaabkaasuu kasoo gelaya kollay sawirka aynu ku dhignay oo dee ku toosan albaabka safa oo qofkii marka uu albaabka bani shayba kasoo galo waxaa si toosa ugu soo bixi doona xajarul aswadkii dawaafkiibuu bilaabi karayaa kolka magacyaasha kollay qaar ay kusoo dareena waa jiraan oo mamlakada iyo reerahooda leh ama cabdilcasiis ha ahaado ama qolyaha ka dambeeyeybe albaabada qaar markaa iyagana ay kusoo kordhiyeen magacyaal lagu qoray waa jiraan kuwii berigii hore qaar ku qoranina dee iyaguna way jiraan albaabkaasuu ka soo gelaya oo halkii laga bilaabaya dawaafka oo aynu ku qornay mabda-u dawaaf si toosa uu markaa ugu hagaagayo qabla an yashtaqila intaanu isku daalinin ama isku mashquulinin bixadi raxlin bagaashkiisa iyo alaabtiisa inuu dhigto wa kiraai manzilin intaanu guriba maka ka kiraysanin ayuu dabeetana isdiyaarinayaaba inuu horta halkaa ka galaba albaabkaa reer banu banu shayba la idhaah inuu ka galo baabu nabiy baabu bani shayba iyo albaabada kolley marka aada akriyo baabu salaam baabu safa dee waxa weeyaan albaabada magacyaas xaramka albaabada laga baxayo midba waxbaa ku qoran waana kolley dee muhiim oo qofku marka uu dee gelaya ama uu ka baxayo si uu astaan u yeeshay albaabka uu kasoo galay buu qiyaasanaya marka uu ka baxayo si uu daakii u garan karo si aanu macrifo badan ulahayn meesha marka inaanu intaanu alaabtiisa dhiganin ee aanu guri kalaysan buu bilaabayaa dawaafkan oo alaabtiisa buu odhanaya iyo wamanziliya wakayri dalika intaanu alaab kaleba ugelin kaistiraaxatin waaklin intaanu waxba cunin raaxaysan falyaqifu waa istaagayaa bacdu rufqa safarka wada socdo qaarkood cinda almataac alaabta ayay isag taagayaan wa bacduhum qaarkoodna ya'ti lmasjida masjidkay dawaafaya binawbati iyagoo ku kaltamaya oo dee qaarna kolka hore soo dawaafayaan qaarna marka dambe dawaafayaan waana looma ogola imanka sidii berigaa hore dee dagaalka uga dhacay sideetameeyadii markaa hore wax walba waa la iskala gari jiray laakiin imika waxaad la garaysa male shandada wixii aad gacanta ku sidato labada kaboodun baad la geri karaysa laakiin rag iyo dumarba dee waxaa jira dad badan oo ilaalinaya markaa wixii alaaba waa lagaa reebaya ama adigaa cid u dhiganaya ama meel halkan un baa lagu tuulaya dabeedna saad u heshaaba way adagtay meeshuna way buuxsamaysaa un sida la isu dul saaray markaa sidaasaa la sameeyaayo waa la isqaybiyaa dadka qaarkoodna halkan ay shandadaha iyo kusii hayaan markaanu dee qofku haysan meel u dhigto qaarna way soo dawaafaano saasaa la isu qaybiyaa u sheegaya inta sidaas ugu roon dadday iska qaataana way jiraanoo iska baxda alaab wanaagsan haddii ay iyaguna arkaan way jiraan ilan ha u qaadanin bani aadamkani kol hadduu halkaa joogo inuu wada khushuucsan yahay ninkii tuuga ahaa dee waa halkii unbuu ka wadaya iyadoo la dawaafayo kiishada ka goosanaya qofka qaaray markaa hore wuxuuga fujin waayo inay dee mindi ka geliyeenna waa jiraan caloosha markaa bani aadamku dee dad badan oo qalbigooda iska engegan yahay waa jiraan wayaqsidu waxa uu qastaya haddaba markuu masjidkii galay masjidku waa goobadaa weyn bani shayba baab bani shayba uu ka galay wuxuu u dhaadhacay kolkaa kacbada dhexe wayaqsid alxajar alaswad xajar aswadkaa aynu ku dhignay rukunkaas ayuu tegaya marka qiyaas ahaan aynu ka bixino kacbadu waa masjidkeena abubashiir sidaa u dhisan yahay oo kale oo waqooyi iyo koonfur way ka la-eg tahay isaga laakiin sidaa hawd buu uga dheeriya waa kacbadaynu hadda ka hadlayna ee maaha masjidka weyn masjidku soonkan oo dhan ilaa labadan wado inta udhaxaysaba waa ka wenya ilaa brishka marka sidaa iminka ayuu udhisan yahay albaab keliyana waa leedahay kacbadu albaabkaasina waxa uu ku yaalaa geestaa bari oo iminka qabcaddaa bartanka oo kale oo laga saara albaabka marka xajarkuna waxa uu ku jiraa rukniga imika aynu ku tilmaami karno hawd hawd galbeed ruknigaasaa ah kii xajarkuu ku jiray ruknigaas isagana lagu tilmaamayo hawd galbeed kaasi hawd bari buu ahaa kan hawd galbeedna arukn lyamani ayaa la yidhaha dee yaman buu ku toosan yahay kanna isagana labadana shaamiyiin baa la yidhaha labadan waqooyiga xiga xijru ismaaciil oo aynu meesha ku sawirnayna oo fatxataynkeedii iska lehina iyaduna waxa ay dhacaysaa geestan galbeed oo dhinacay quraysh ka soo gaabisay waa gees sekadan iminka inagu xigtay galbeed oo dayr yaroo soo qawsan weyey si aynu sawir ku muujinay oo laga dhex gudbi karo hase yeeshee marka la dawaafayo xijru ismaaciil baytkii kamid tao dusha laga maraya geesta galbeed bay ka saaran tahay marka halkaa albaabka iyo udhaxaysa xajaru aswadka ayaa multazam la yidhaahdaa waa kasee nabigule adducaau fi lmultazami mustajaab aw kadaqaa ducada halkaa ilaahay lagu baryaa waa la aqbalaa markaada laga yaabaa qofku adducaa fi lmultazam inaanu horeba ufahminba haddaanu dee tilmaantahayni multazamkani ma kacbada hareeraheeda mise waa masjidka waa intaa udhaxaysa xajaru aswadka iyo albaabkaa bari ujeeda inta udhaxaysa wey dee iska yar cidhiidhiya imanka askari baa ka laalaado oo dadka laga riixa laga ilaaliya zamzamkana dee sida aada arkaysa iyo halkan uu kuu sheegayo maqaamu ibraahimna marka aad tilmaanteena eegto way kugu qoran yihiin labaduba waxa ay ka xigaan dhinaca bari oo albaabka ayuu kusii toosan yahay maqaamu ibraahim watakiduu min maqaami ibrahima musalla zamzamkuna wuu kasii dambeeyaa meelahan imika wadada ay maraysa oo kale zamzam ku dhacaya sekadan sii jeeda afkeeda bakharadan afkooda oo kale ayuu maqaamu ibraahimna yahay oo meesha uu kuohan doono marka la dawaafaa lagu tukanaya salaada geestaa bari bay ka xigaan oo dee isla masjidka dhexdiisa kacbadana ka yaro baxsan xoogaa u jira lix mitir ama toban mitir ugu badnaan ayuu u jiraa maqaamu ibraahim zamzamkuna ilaa shan iyo toban tallaabo ayuu bari kasii xigaa kacbada isla masjidka dhexdiisa waxoo dhami markaa xajaru aswadka halkaa ku jira baabu banu shayban halkaas oo kale uu ka dhigan yahay imanka dee rukniga toos ugu toosa ee geestaa wadadaas maraysa oo kale markaa albaabkaa marka uu kasoo galo dhagaxuu kusoo hagaagayaa wayadnuu minhu waa usoo dhawaanaya bishardi an laa yudiya axadda waa inaanu qof ku dhibin bimuzaaxamatin cidhiidhi shardigaasaa la socda marka la yidhi dhagaxa loo dhawaado ama xajaru aswadka sidan la sheegayo loo dhunkanayo waa inaanu cidhiidhi cid ku dhibaataynayn waktiyaasha kala duwan oo marka had iyo jeer aanay ramadaanna ahayn xajka iyo hareerihiisana aanay ahayn dee mawsimulxaj waktiga ka horeeya waktiga ka dambeeya aanay ahayn waa loo dhawaan karaa had iyo jeer dadka degani si caadiya dee marka ay dawaafayaan iskaga dhunkadaan laakiin waktiyaashan oo kale agtiisana lama mari karo markaan ugu dhawaanen dee aada ugu sii dadaalna malaha waxaan u jirnay un dee afar tallaabo ayaad ugu dhawaan karaysa dad baa markaa dee sidan uu sheegayo musaaxamadaa dadka ku dhibaya oo mashaqo badan ay kala kulmaysa markaa fayastaqbiluhu dhagaxan wuu qaabilaya uma yuqabiluhu waana dhunkanaya bilaa sawtin iyadoo meesha sawd aanu jirin oo aanu dee dhunkashada sanqarh u yeelay wayasjudu caleyhi fooduu saaraya dhagaxan waana itibaac sida cumar bin khadaab lahaa dhagaxow waan ogahay buli inaad dhagax tahay oo aanad laa tadur walaa tanfac waxna aana taraynin waxna aadan anfacayn laakin nebi maxamed baan arkay caleyhi salaatu wasalaam isagoo sidan samaynaya marka itibaaca dartii iyo laqad kana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana ayaa loo yeelaya wayukariru taqbiila wasujuuda caleyh dhunkashada dhagaxan iyo kusujuudidiisaba uu soo celcelinayaa alaatan saddex jeer wa min hunaa halkaa marka uu gaadho dhagaxa qofki yaqdacu talbiya talbiyadii buu joojinayaa intuu xajka soo xidhnaaba uu soo daldalayuu soo waday walaa yulabi fii tawaafin walaa sacyin tawaafka iyo sacyiga dhexdooda talbiye kuma wadayo xataa yafruqa minhumaa ilaa uu dhameeyu ka baxo tawaaf iyo sacyi dhexdooda talbiye ma jirto uma yadabicu waa jeeni qaaranaya af soomaali kaasaa mutaabiq ku ah jeeni qaarka dee garabka bidixna oba kan da isba kuu sheegaya fa yajcalu waa yeelaya wasada ridaa-i go-iisa bartankiisa taxta caatiqihi alyman garabkiisa midig hoostiisa ayuu go-a dhexdiisa marinaya wadara wayadraxu darafayhi go-a labadiisa darafna wuxuu saaraya calaa caatiqihi lyser garabka bidix dushooda ayuu saaraya de waa iska macruuf go-iinbuu intuu halkaa soo mariyo unbuu dee sidaa u hilaabanaya go-iyo dee aan hilaabasho ahayn laakin dee uu soo yaro ururiyey un de waa inuu halkaa mariyaa gacantii saasu shidhaacdaa marka intuu tan midig hoos mariyo garabkan bidixna labadooda isugu geeyo waa jeeni qaadashada isagoon guntaynina dee isa saarayo wayatruku mankibahu laymana makshuufan garabkii midigna de waa iska banaan yahay markaa garabkii bidixna labada go-a labadiisii daraf baa saaran la soco uma yashracu fi dawaaf dawaafkiibuu bilaabaya haddaba fa yaqifu wuu istaagaya mustaqbila albeyt beytka kutoodkiisa oo macnaha wuxuu isa soo taagayaa gawskaa waxaan leeya gawskaa u dhagaxu ku jiro ayuu isa soo taagaya oo waa ruknigaas xajaruaswadka uu ku jiro ee dhacaya waqooyi bari buu istaagaya isaga oo aan ka xigin xagga loo dawaafayo isagoo aan ka xigin inaan xagga albaabka u wareegaynin laakiin xaggan januubka soo yar taagan sidanuu daysba kuu sheegayo si uu meel dee mabda hagaagsan uga bilaabo dawaafka wayakunu alxajaru laswadu min jihati yamiini dhinaca midig buu ka xigayaa dhagax dhinaca midig waa xaggee markaa waa inuu dee isagu halkaa iminka daaqadu ay ku toosan tahay oo kale ayuu istaagaya dhagaxiina ruknigu ku jiraa markaa wuxuu doonaya inuu usoo dawaafo xagga hortiisa iyo geestan bari buu kasoo wareegaya markaa waa inuu istaagaa dhagaxa kutooskiisa oo weliba dhinaca bidix isaga ka xigta oo ka yaro dambaysa ayuu istaagaya waxaynu iminka qiyaasta aad ka arkaysaa baabu safa marmar madow baa kasoo baxaya markaasaa marmarkaa madoobe waxa uu soo gelayaa xajarul aswadku si toosa usoo gelaya oo marmarka masjidka yaallaa waa mas waa mid waaweyn oo kaabadahan laaleeg oo walacab laakiin meesha dawaafka laga bilaabaya si aanay qofka uga khaldamin baa waxay sameeyeen xabad marmarahoo madoobooda isku xidhiidhsan oo dheer oo ilaa baabu safa iyo xajarul aswadka xidhiidhsan markaa dadka masjidka dhex dawaafaya o dhami liidkaa marka ay marayaan qofkii ku taagan yahay ayuu xajarka toos usoo qaabilaya waasuu allahu akbar ohanaya dabeedna bartaasuu ka bilaabayaa dawaafki markaa qofkii xataa caamad ahaa ma ka khaldamayo ee wuxuu arkaya halka ah inay tahay mabda dawaaf meeshii laga bilaabaya inay halkaasay buu garanaya oo albaabu safaba bartaa kaaga soo muuqanaya marka waruknu lyamaniy min jihati yasaari ruknigan geesta bidixna dhinaca bidix buu ka xigaya dee markaa daaqadaa soo taagan tahay dhagaxiina midigtuu kaa xiga aad soo jeedo dee kaa kale ee isagu halkaa ku jira yamaaniga ahayna dee waa kaa bidixda kaa xiga xajarkiina midigtuu kaa xiga laakiin xajarka agtiisaa taagantay adugu dawaafkii baa doonaysaa inaad bilowdeen wayataakharu cani lxajari qaliilan dhagaxii dhunkayoo ku sujuudiyo dib buu uga yar joogsanaya ilaa jihati ilaa jihati rukni lyamaniy ruknigan yamaniga laydha ee hawd galbeed ah ayuu dhinaciisa oo dee xagga xajarka u dhow meelaha iminka daaqadu ayd ayuu u yarsiqaya si aanu dawaafka uga dhantaalmine meel quman uu uga bilaabo fa yanwi dawaafa lilahi tacaala wuxuu niyoonayaa inuu ilaahay dartii udhawa u dawaafo uma yastalimu alxajara biyamiini biyadi gacantiisuu ku salaamaya dhagax uma yuqabiluhu wayasjudu calayhi halaaa kama taqadam saddex jeer buu dhunkanaya u salaamaya sidii markaa dhunkanaya kusujuudaya sidii marka horeba inoo soo hormartay wuu ku celiyey garo oo imika dawaafkiibuu bilaabaya kolkii horan soo gelidii baha wayukabiru halaa saddex jeer buu kibaaranaya waa xabadaa marmarkaa markay dadkooda taagan yihiin halkaasaa xoogaa dee dadku isku yar murgayaan oo dadkii xaggan hore soo socday dawaafka waday iyo kuwii imika bilaadmayey ee laynka soo qabsaday baa isku dhacaya marka dabeedna halkaa aada gudubto ayaad meel faalala u gelaysaa dee dadkii kala socday oo nefisay laakiin halkaa had iyo jeer saddex qolaa ku kulmaya kuwa kasii baxaya ee halkaa dee shawdkaasi ugu dhammaaday kii toddobaad oo doonaya inay halkaa ka baxaan iyo kuwii soo gelayay iyo kuwii u socday markaasaa jiq xoogaa bay maaragtay ku yar adkaanaysaa qofa wuxuu markaa leeyahay allahu akbar saddex jeer markuu ihahdo wuxuu odhanaya allahuma imaana bika watasdiiqa bikitaabik wawafaaa bicahdik waitibaaca lisunati nabiyika muxamadi sala allahu alayhi wasalam intaasu israacinaya waan dawaafeen oo kitaabkaaga rumaysan rumaynaya kitaabkaaga qur-aanka ah ballantii aada markaas qaaday ee aanu anagu qaadnay oofinaya sunihii nebi maxamed raacaya calayhi salaatu wasalaam uma yamshi markaa wuu u soconaya ilaa jihati yamiini midigta dhinaca iminka aynu aarowga ku samaynay waa baalkaa gantaalka xagga dawaafku u socdaa buu sheegaya in qofku aanu dee beytka dhexdiisa dawaafaynin laakiin waliyatawafuu bilbayt alcatiiq beytka dushiisa la dawaafayo sidaa nebigaba ka sugan dawaafkiibuu dabeetana usoo bilaabaya midig oo xagga hortiisa ah waanu kasoo galaa markaa kacbada geesteeda bari dabeedna waqooyi galbeed hawd ku dambaysiya dawaaf dib u noqon maayo dee maaran isagoo marinaya calaa jamiici xajari calaa jamiici alxajari aswad xajaruaswadku sidau u dhan yahay bijamiici badani jirhkiisa oo dhan xajaruaswadku marinaya dee uu marinayaa macnuhu dee ilan ma qabsanayo ooba kii haddii uu halee uga dhawaan kari waaye wuu ku hagaajinaya saasuu uqaabilaya macanaa si toosa buu uqaabilaya markuu sida kaabadaas oo kale dhagaxu yahay ee isaguna halkan uu ka bilaabayo dawaafka iyuu isaga iyo xaggaa usii jeeda oo dee dawaafkii saa usii socday uqaabilayna horta hakusaha ugu jeesto kaabadaas ha ugu jeesto ha uqaabilo markuu saa uqaabilo bismi illaahi allahu akbar allahu akbar markuu saddex jeer yidhaahdo dabeedna ha qaabilo saa uga socdo saddex jeer allahu akbar wahuwa dhagaxaasina mustaqbiluhu waa kasoo horjeeda faidaa jaawazahu markuu saa u yaro gudbo dhagaxa muxuu yihi marka infatalamiya waa gadoomayaa kolka sida toos buu ugadoomaya xaggaas usii dhaqaajinaya idaa jaawaza alxajara infatala can listiqbaal wuxuu ka gadoomayaa da istiqbaalka bidixduu siinayaa marka dabeedna dawaafkiibuu si toosa u bilaabaya wa jacala albayta can yasaari kacbadiina dee bidixdiisay noqonaysa oo dhinacan bakhaaradan usii jeedaan oo kale qofkii markaa soo maraya doonaha geesta bari buu kasoo wareegaya marka dhinaca bidix buu markaa kacbadii kaa xigtaa bari baad ka maraysaa ugu horeyn wayatuufu waa dawaafaya wayaqulu cinda albaab albaabka markuu ag marayu xajarkii iyo multazamkiiba soo dhaafay waxaa odhanaya allahuma ina hada albayta baytuk waalxarama xaramuk waalmna amnuk wahada halkanina maqaamu lcaa'idi bika kii ku magan galay meeshiisii weeye min annaar kaa magan galay anigii oo naarkaa magan gelaya halkii aan taagnaa weeye halkani sidaasuu odhanaya dacooyinka qaarkood waa saxiix qaarkood waa daciif kale xagga axaadiisun bay kala muuqanayaan min xayu takriij fa idaa wasala ilaa rukn markau rukniga gaadho alladii ruknigaasoo cinda fatxati lxijri xijru ismaaciil rukniga fatxadiisu ay ku ag taalo oo dayr yar oo gaaban weeyaan xijru ismaaciil oo geesta galbeed ka saaran baynu markaa dayr ha ahaado laakiin kuma nabna kacbada oo labadaa rukniya midina yamaaniga yahay midina shaamiga yahay midina uu yahay galbeed waqooyi midina uu yahay hawd galbeed ayay kacbadu dayr yaroo gaaban oo mitir iyo badh adigu qoortaada waad ka eegi karaysa waad kala dhici karaysa ayay tahay oo marmari ay ku waxeeyeen aada wanaajiye marka kolka aada dawaafayso dee sokada kama soo maraysa waa inaad dayrkii yaraa dusha ka marto fatxataynku kuu sheegaya waa meel ay suuragal tahay inaad iyada iyo beytka kala dhex marto oo isu daloosho laba albaab oo yar bay leedaho dee iska furan oo qofku markaanu dawaafayn inuu halkaa dhexdeeda iyo kale ku baryayo ilaahay wuu iska geli karaa dhinaca kalena wuu ka bixi karaa oo kuma dhabna labada rukun markaa taa markuu halkaa maraya haddaba oo qiyaasta iminka rukunkeenan oo kale rukunkan oo kale marka uu marayo iyo fatxadda yara ka furan tasawirkaad ku garan karaysaa qaala waxaa odhanaya allahuma inii acuudu bika min ashaki washirki washiqaaqi wanifaaqi wa suui lakhlaaq intaasoo balaayaan kaa magan kalay cudur cudurada ku dhaca caloosha iyo kuwa qulubta ku dhaca wa suui lmunqalab bilmaali walahli walwalad inaan si xun ugu noqdo reerkii iyo xoolihii iyo ubadkii oo aan mushkilo xun kala kulmo taasaan ilaahay kaa magan gelayaa buu odhanaya wayaqulu waxau odhanayaa qubaalat almiisaab miisaabka laftiisa sawirka waynu ku bixinay waa xij xijru ismaaciil markuu geesteedan galbeed sii marayo wey ku tooska bartanka markuu marayo oo dee dhabarkeeda shishaa halkaa marka uu marayana waxa uu leeyahay allaahuma adilanii fii dillik yawma laa dilla ilaa diluk ilaahay u maalinkaan harjirin harkaaga mooyaane ii hadhee wasqinii bika'si nabiyika muxamadin sala allahu calayhi wasalam galaaska nabigaaga uu hayo maalinkaa ilaahay uga waraabi mashraban hanii'an cabitaan hunguri marle laa adma'u bacdahu abadaa weligiina aanan haraadayn intaa kadib wayaquulu waxau odhanayaa bayna arukni athaliti waalyamaani rukniga saddexaad iyo yamaaniga marka uu labadaa dhexdooda marayo oo dee bartii miisaabka agtiisiiuna waa xijru ismaaciil weli geesteedii galbeed kanna wuu ka tegey oo dee kii saddexaad xajarku ku jiray iyo kan iyo kaa saddexdaa markuu dhaafay dee meesha uu imika usii socdaa waa labadaa rugni inuu udhexeeya kaa yamaaniga iyo kaa shaamigaa dhexdooda oo meeshii miisaabka agteedii un adigu kaa yamaaniga u intaan u gaadhin weeyaana waxaa odhanaya allahuma ajcalhu xajan mabruura wa sacyan mashkuura wa camala maqbuula wa tijaarata lan tabuur ya caziizu ya kafuur ilaahay xaj la aqbale ka dhigoo mabruura wajcal sacyii sacyan mashkuura camalkaygana mid la aqbale ka dhig oo lagu shukriyey camalkaygana mid la aqbale ka dhig tijaarad iyo baac mushtari aan khasaarina ilaahay oo ka yeelan tabuura aan khasaarayn ya caziizu ya kafuur saasuu leeyahy faidaa balaqa rukna alyamaaniy ruknigaa waqoo haw galbeed marka uu marayo ee kii dhagaxa kasii shisheeya lam yuqabilhu ma dhunkanayo bal yastalimu waa salaamaya inkastay dee isku dhajinayaan oo dadku ay isku xoqayaan oo ay dhunkanayaan subag baa saa uga wada daaya markaad saa u eegto gidaarka kacbaba waa dhagax haddana waxaad odhanaysaa goor baa la saliideeyey wax kalena maaha waa gacmaha dadkan isku xoqayo waxay kaliftaa markaa mawsimka xajku jiro ilaa laba mitir in marada ku hagoogan xariirtaa laga jaro adugu way furaan intaasoo wareegaabaa la furaa dii kale siay dee qofba in yar uga sahay qaadanayo uu urisayo ayay dhamaynaya marka dee rukniga yamaaniga ah isaga waa salaamaya wa huwa aladi qabla alxajar اlaswad waa ka dhagaxa ka horeeya isaga waa salaam laakin dhunkasho mala isagu uma idaa wasala alxajar اlaswad dhagaxii haddana markii uu soo gaadho faqad kamulat lahu dawa waa masterulmare ogow hal dawaaf baa u dhamaystirmay markii hore xajarku ka bilaabay wuu soo wareegay isagiibuu maraya hal dawaaf baa u dhamaaday yafcalu dalika sabcan toddoba jeer buu sidaas oo kale samaynaya toddoba jeer ilaa midh baa imika u dhamaaday siduu usoo wareegayo ayuu toddoba jeer buu markaasaa samaynaya wayusanu fi halaathati lwal saddexda dawaafi hore oo minhaa dawaafyadii kamid a waxaa sunaa alisraac inuu yaro degdego wayusama aramal yaro guclayn fududna waa la ydhaha waa jaanqaad fudud wey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dee madiine tegay bay daarunadu way fadhiyeen daarunaduna dee waxay ku qumanayd geesta waqooyi ee kacbada ayay ku toosnayd marka waxay yidhaahdeen bal maxamed iyo asxaabtiisibaa soo socda kollay meesha madiine la yidhahdana bahalkan ecaabay leedahay bal aynu daawana sida ay dee uluudayaan markaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee waa dareensanaa taas oo ka wahayay amaba ilaahay baa ogeysiiyey dabeedna waxau ihi bal haddaba ila waa la isu dhoola tusanayaa aynu nimanka wax tusno markaa saddexdii dawaafi hore dee amar buu ku siiyey in la kadleeyaba markaasaa de xajarkaa markuu ka soo bilaabo halkaa iyagii baa la ag maraya iyagii oo markaa dee la guclaynayo si xooga loo soconayo saddexdii dawaafe ugu horreeyaba intaasa ila la isku baranayaa saddexdaa u horreeyay kol haddii ay arkeen wixii dambena waa lamid un way yaabeeno waxay dhaha war nimankaynu moodaynay ana xumaa yasriba qad dacafatum kaanahum ghazaal war waaba xaba la moodaa si baashii garanuugta ama deerad oo kale ayaabay u ordayaan ay u dheeraynayaanba ilaa cadow haddaad isu daciifiso waxaan kuwiirsi ahay in kuu kordhin maayo marka sidii bay dee ku socday wainamaa yushracu huwa gucladan yar kadlada ah iyo walibdibaacu jeeni qaarkiiba wuxuunay sunno yihiin fi fii dawaafin yacqubuhu sacyi dawaaf kasta oo uu ku xigayo sacyi ayay labadaa arrimoodba guclaynta iyo jeeni qaarashadba sunno yihin fain raama hadii uu doono asacya sacyigii bayna safa walmaram ayuu doonay caaqiba dawaafi lquduum dawaafulquduumka kadib facalahumaa waa samaynaya si hadee nebiguba uu sameeyey ugu horeynta uu soo galo ee dawaafulquduumka uu samaynayo hadii uu sacyigiina raacinayo idibaacii iyo ramalkiiba waa samaynaya guclaynti iyo jeeni qaarashadii wain raamahu hadii uu doono sacyigii caqiba dawaafi lifaada dawaafulifaadaha dabadiyo dawaaf ruknigo xajka barhsankiisa oo maalinka ciidda ah maalinkaa kadib baad u dib dhigan buu is yidhi sacigiiyo imika quduunkuun sii samee akharahumaa ilayhi labadoodanba wuu dib dhigaya guclaynta yar iyo iyo iyo ibtibaacaas oo yani qaadashadaas wayaqulu waxa odhanayaa fii ramalih markanuu yaro kadlaynayo allahuma ajcalhu xaja mabruura wasacya mashkuura wadanba makfuura siyaabahaas odhanaya waan yamshiya inuu socdo haboon calaa mahala calaa mahali kaasiyihiisa kunyar socodkiisa fi arbacati alakhiira afarta wareega dambe aayar buu iska soconaya wayaqulu fiiha waxa odhanayaa rabi ikfir warxam wacfu camaa taclam saasuu leeyahy inaka anta lacazu lakram rabi ikfir warxam ilaahay uu ii dhaafo i naxariiso wacfu camaa taclam dembi wixii aada igu og tahayna iga caf inaka adigu anta alacazu kii awood badan baa tahay ee wanaag badan alakramu ee sharaf iyo wanaagba iskale iyo khayrba marka dee waa meelaha qaarkood gaar ahaan jihada galbeedka markaad marayso ee dadku dee saxmadu ay kasoo dhacday way ku yar suuroobaysaa inaad xoogaa yeelo jaan qaado laakiin jihada bariga ama xajarka iyo meelaha laga bilaabayo ku toosan dee dirqi unbaad ku maraysa qaar kolley iyaguna yaro kadeedana way jiraanoo kuwan sariiraha qaada naxash baa waxay ku qaadaan dadka had iyo jeer iska liita ama daciifka ah ayay sariir naxashkeenan oo kale ah afar madmadooba rugumada qabsanaya dabeedna dadka dabadooda dambay dawaafinayaan waanay la ordayaanba ilaa toban naxashna way oo min afar xoog badan ay u sidaan baysanka isku hayaan markaa waxay diidayaan in dadku kala dhex galgalo kolkaa kuwaasoo isaryanaya oo xiimayaaba laga yaabaa qofka inay halis geliyaan oo xagga dambe iyaguna dadkii la wareegaya marka inta kadladu ay ku suuroobaysaa waa meelaha saxmadu ay ku yartahay geesta galbeed marka rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducadaasuu wadaya qofkii hadal iyo muran iyo inaga xeji iyo waxaa wadi maayo cid kale huruufa iyo waxa ah kolley waxyaabaha ay ku layaa badantahay shan milyan baa isugu imanayo laba dagaalamayo arki maysa haddii qaala isjiidhaan amaba ay wax kasii noqdaan midibaka kalun buu markaa cafwan odhanaya oo iska dhaafaya oo qofna dee uma qastaya inuu qofka kale dee ka aargoosto waa cafiskaasi ku wada soconaysa wahwa fi lawtaari aakadu waa kan aynu markaa soo sheegnay waxaynu kasoo hadlaynay kolka ramalkaas aynu kasoo hadlaynay miya waxyaabahaas oo ama ducadaba ha ahaato ama ramalkaba ha ahaato kuwa uu kasoo hadlayay waxa ay sii mu-akad yihiin oo ay sii wanaagsan yihiin waktiga had iyo jeer witriga macnahaas midka uhoreeya saddexda saasay markaa mu-akad unoqonayaan wayuqabilu wayuqabila wayundabu an yuqabila alxajar alswada xajar laswadka inuu dhunkadaa sunaa fi kuli tawfatin mar kastoo uu wareegayo o uu sii gudbayaba hadday suuragalta wakadaa sidoo kale yastalimu lyamaniy ruknigaa yamaniga la idhaa wuu salaamaya un saasubuu salaamaya wa fi lawtaari akad isagana kawdii iyo saddexda iyo koyaalaha ah waa tiradaas iman buu salaamtaas iyo taqbiilkaa hore uu sheegayba ay sii muhiimyiin fain cajaza can taqbiili haddaba waaba sida imika dhacdeen dhagaxan dhunkashadiisiiba ma karayo qofkani lizaxmatin ciriiri baa jira aw khaafa an yu'diya annaas ama ina uu dadka dhibo ayuu ka cabsanaya istalamahu biyadi wa qabalaha gacantunbuu markaas sidaa utaabsiinaya markaa gacantiibuu dhunkanaya wa hadduu deeyana la gaari karo gacanta intu sidaa ugu salaamo iyadii ha dhunkado hadduu gaadhsiin kara wey fain cajaza hadii uu gacantiiba ka daalo dee gaadhsiin kari waayo istalamahu bicasan waqabalaha xaggaa usha lagu sidanaya ulbuu markaa sidaa ula tiigsanaya oo dabeetana iyada ku taabanaya markaa usha afkeediibuu saa u dhunkanaya fain cajaza ushiina hadduu gaadhsiin kari waayo ashaara ilayhi biyadi gacantuu markaa sidaa ugu taagaya markaa sidaasuu ku wadaya iminka ashaara biyadihi daasumaa suuragal ah dadkan bagasaanta iyo reer bariga iyaba aada isugu yaro dhajiya marka in uu dawaafi kari lahaa ilaa shan jeer ayuu xajarkaa iyo aagiisa ku jiraya waaba laga yaabaa in uu maaragtay dawaafi kari lahaa qofka waxa laga yaaba marka dee zaxmadu ay jirto yowmulifaada oo kale laba saacadood inaad ku jirto masjidkanba way ka yartaabeen kacbadaa dawaafaysa haddana laba saacadood oo xidhiidha ayaa toddobadaa wareeg ku jiraysa waayo dee maba soconaysidba ayarunbaad kolba dhinacii lagu wadunbaad dee la soconaysa waa macno taagnaan unbay wax yar dhaanta laba markii aanu gelaynay iyo markaanu ka baxnay aan suqiyaad waxay ahayd laba saacadood bay ahayd meelahaas waa dawaafkiiyo sacyigan ka hadlaya waaya wahunaa daqiiqa mas'alatun daqiiqa bu halkan masalo yaroo waxaa jira aada u daqiiqoo dadku aanay iska fiirsan bu wahwa kaasina waxa uu yahay ana bij ana bijidaari lbayt gidaarka kacbada waxaa ku samaysan shaadirwanan kaabad baa ku samaysan ka sufati kaabada oo kale ah iyo wazilaaqati kaabadaa yaro simbiraxsan oo kale ah waxaa jira imika bakaaradan markaad eegto bal sooqan imika sii agmar sooqan imika dheere masjidkan jaamica dhinacan ka xiga kaabad baa gidaarka halkaa kaga samaysan hoostiisa markaa kaabadaha qaarna waxaa loogu talagalaa in lagu fadhiisto oo lagu weysaysto qaarna waxaa loogu talagalaa inaan lagu fadhiisanin oo si waxaa loo sameeyaa foror ah kabadii sagxadday ku samaysan taho waa rubuc mitir ma laba fud bay kor u taagan tahay laakiin saasay u foorartaa dee gidaarkii uga foorartaa oo inay dee biyuuna dhaafaan qofkuna hadduu isiraado ku kambarursa wuu kasoo siibanaya markaad iminka gidaarkan eegto shaadirwaanku ku sheegayaa waa kaasun meeshana sawirkana waynu ku muujinay halka ku yaallo kaabadaa yaree sidaa kacbada halkaa gunteeda ugu samaysan ee sidaa ufoorartaa shaadirwan uu kugu sheegaya kaasaa jira meel walbana kuma samaysne waxa uu kaga samaysan yahay un jihadaa bariga oo laga bilaabo xajarka ilaa albaabka kacbada iyo dee fatxada geestaa barigu kaga samaysan yahi waa kaabad geestaa bariga kaga samaysan markaa sufadan uu kuu sheegayaa waa wax yaroo dee ku naban oo dayrkaa la odhan jiray sufade iminka gidaarun iska dhe dee kaabada zilaaqaduna waa mid aan lagu fadhiisan karan laga siibanayo wa huwa min albeyt kacbaday ka mid taho qurayshi meelihii yar durkisay ee aanay gaadhsiinin berigii ay dhisaysay buu kamidi fain fa cinda taqbiili lxajar haddaba qofkani markaanu xajarka kusoo foorarsado u dhunkanayo yakunu ra-s madaxiisii waxau soo noqonaya fii hawaa'i shaadirwan shaadirwaankii macnaha kaabadaa yar dee xaggaaga markuu qofku kasoo jeeda u dhagaxa soo dhunkanayo kaabadii yarayd buu madaxa la gelaya markaa oo dee waa inuu ilaa jilbihiisay gaadhaysaaye waa inuu hore ugu yaro foorarsadaa markaa nin beytkii madaxa la galay oo kale uu ka dhigan yahay ilaahayna waliyatawafuu bilbayt alcatiiq buu de beytka dushiisa in la dawaafo abaheede gudihiisa lama dawaafayo sidaa darteed waxaad ogaataa markaa inaad beytkii qayb kamidaba cagahaaga ku jirtee madaxaagii qayb kamidi inay gashay markaa dee kacbadii jus kamid a ayaa dareemaysaa marka ina dhagaxiiba markaa afka la gashay oo isaguna in disti oo kale ah disti weyn inteed in leeg ayuu meesha kala soo jeedaa oo labada girgir la qabsanaya saa markaa loo dhunkanaya jaadarwaankii yaraa kaabadiina way ka hooseysaa madaxaagiina hoos buu ugalay markaa sidii nin beytkii madaxa la galo oo kalead ka dhiganta fii hawaa'i shaadirwaan baad gelaysa fa yajibu waxaa haddaba waajiba an yusabita qadamey gomadihiisa qofkan inuu sugo oo adimadaada aada sugto ilaa faraaqihi min ataqbiil inta aad ka baxayso dhunkashadan ha dhaqdhaqaaqina dee ayarun halkaa istaag oo markii dee jaanay samayso wayactadila qaa'iman si toosana waad u taagna uma bacda dalika markuu dee dhunkashadii dhamaysto yamuru wuu dhaqaaqayaa kolka oo toos buu dee u soconaya maxaa yeelay kolkii hore waad taagnayd dhagaxiina waad dhunkatay markaa qumaati un baad isu taagaysa markaad qumaantii isu taagta kaabadii iyo dee beytkii intii soonihii aad kaga jirtay waad ka soo baxay markii horena halkii ay kugu joogtay maad ka dhaqaaqeen waad sii bilaabaysaa marka fa in intaqala qadamaahu haddii addimadiisii ay u dhaqaaqeen ilaa jihati albaab xaggan albaabka xajarkii wuu ku toosnaa halkaasuu ahaa dee hawd barig dabeedna markii wax dhunkanayay buu dhaqaaq yarna kusoo daray isagoo soo foraroo madaxa kula jira soonihii kacbada ayuu soo durugna ku daray oo aan toosnayn wahuwa mutaaaminu isagoo kusii foorara fi taqbiil dhunkashadii isagoo kusii foorara ayuu xaggan albaabka usoo siqay oo aan isqotominin walaw qadra asbuc far in leegba ha ahaatee wamadaa kamaa huwa sidaa u foorarunbu dabeed xaggii albaabka ugu soqo dawaafkiina uu sii bilaabay dawaafki lam tasixa tilka dawfa dawaafkaasi ma ansaxayo darbadaa markaasi ma ansaxayo sababta waxa weeyaan dee kacbada guudkeedii baanu wada dawaafin buu kuleeyahay qayb kamida dawaafkiisan ayuu madaxa la galay kacbada oo uu gudaheeda ku jiray baa loo ictibaarinaya falixtiyaadu haddaba sida dadaalka badani waxa weeye idaa idaa actadala min ataqbiil marka uu dhunkashada kasoo tooso an yarjica inuu u noqdo ilaa jihati yasaari bidixdii inuu dib u yar tallaabsado waa dhunkatay dabeetana waad istaagtay ixtiyaad adigoo samaynaya dibba tallaabo uqaad markaa oo markaad hadda kasoo toosto tallaabo u celi xagga daaqada oo kale halkii aad ka timid dib tallaabo uqaad adoo toosan dabeedna soo celi wahiya yasaarka aan ku sheegaya jihatu rukni lyamani yamanigaa xaggiisa in yar ha u noqdo oo xajarka galbeed ha uga soo yar noqdo qadran xoogaa yataxaqaqu bihi uu ku xaqiiqsanayo qadarkaa anahu isagu kamaa kaana qabla taqbiil inuu noqday dhunkashada kahor sidii uu ahaa intii aanu xajarka dhunkan kahor sidii uu ahaa ilaa uu noqday inuu a intuu ka xaqiijinayo dib ha ugu yaro noqdo dabeetana dawaafkii si toosa ha usoo bilaabo macnaheedu waxa weeyaan ninkani markan uu xajarkii dee dhunkanayo iyuu xaggaa usiqin isagoo foorare ha istaago dabeedna bartii ha ka bilaabo hadduu kolkii hore yeero foorar u shakiyeyna dee intuu tooso dib tallaabaha u qaado haddana dawaafkii si toosa ha usoo bilaabo oo aaggaa marmarkaa loo dhigay haddii ay dhacdo in uu qofku hortiisa ka bilaabo dee wax dawaafkaasaa ka kala barmaya sidaa darteed masaladaa yaro daqiiqaabaa jirta buu kuleeyahay adigu tani waxaynu odhan karnaa waktiyaasha zaxmadda maba suuroobaysaba halkaasunbaad maraysaa intood marmarka markaad taagantay madow xajarkii soo qaabisho ood allahu akbar tidhahdunbaad toos u wadaysa dawaafka umaba dhawaan karaysidba ee waa waktiga uu